ya misaal aan keenayo aye ee tusaalaha keenayna gabana maxaa kulmay ya sheekh maanaa waxaa kulmay doontii nabiyullaahi nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nabi khadar ay raaceen waxaa kulmay in doonta alwaax laga dilaaciyo oo la ceebeeyo iyo in doonta la dhaco labada arrimood baa kulmay laakiin labadaba waa mafsado doontii oo loox laga jeexo nabar loo yeelay waa mafsado doontii oo la dhacay oo dadkii masaakiinta lahaayee lahaa laga qaadayna waa mafsado labaad iyaduna markaa doonta oo dhan oo la dhaco iyo doonta oo la ceebeeyo teebaa markaa mafsado weyna teebaa si mafsado yara ceebtaa yara ceebtaa yara marka waa in ceebtii baa lagu dhacaya marka mafsadadii yareed ayaa lagu dhacay si mafsadadii weyneed looga badbaado way tusaale kale ay sheekh waa tahay qof dumara oo muslimada oo gaalo gacanta u gashay oo gaalada ay qafaasheen waxaa ku kulmaaya hadday fursad u hesho ay kusoo baxsato waxaa u kulmaya ma waxay soo safartaa safar bilaa maxram ay soo gashaa oo dheer mise gaalada ayaa sii haysta lasii joogta waa laba masalo gaalada lasii joogtana waa mafsado inay soo dhex jiidho safarkaa dheer ay soo gashana waa mafsado markaa mafsadada yar baa lagu dhacaya si looga badbaado maxay mafsadada weyn ama dhibaatada weyn wa waayahay taa waynu soo aragnay oo sidaasaynu ku soo aragnay sheekh wuxuu kuri wakud bicaaliya alfaadilayni laa takaf laba arrimoodo markaa masaalixah oo waaweyn oo kulmay oo masaalix diiniya ah laba arrimood oo maslaxo oo masaalix diiniya ah iyo cismaan maanaa laba salaadood oo midna ay faral tahay midna ay sunno tahay saajid baad soo gashay salaadii subax iyadoo jamicii lagu jiro markaa ma labadii ragcadood ee horaa tukanaysa ee sunnaha ahaa mise jamacaad la gelaysa de jamacaad la gelaysa waaya waxaa kulmay sadaqa aad ku sadaqadaysto qof miskiina iyo nafaqata awlaadik caruurtaada nafaqadoodi iyo reerkaaga nafaqayntoodi baa kulmay ma sadaqadaad bixinaysa mise reerkaad nafaqaynaysa reerkaad nafaqaynaysa waayo waxaa kulmay shay markaa maslaxadiisu ay caali tahay iyo shay maslaxadiisu markaa ay hoosayso adduunyada lafteeda masaalixda waa marka la eego waa sidaas maanaa waxaa laga yaaba haddaynu masaalix addunya aynu ucelino haddii neef aad soo iibgeyso oo lagu idhahdo saylad sayladaana intaasaa lagaa tiisanaya sayladaana intaas sayladaa boqol baa wankan lagaa tiisanaya ama orgigan sayladaana waxaa lagaa tiisanaya boqol iyo konton sabaad geynaysaa maada boqol iyo kontonka waa shakila-aantaas maanaa waa qofka shay wal qalbiga qofka bini aadamkaa oo qof kastoo caqli leh inuu maslaxo adduunyo raadiyaa oo dhinaca u maslaxo maslaxo badan xagga adduunyada uu raacaa qof walba qalbigiisa way ku jirtaa oo bini aadana lakin qofka muslimkii wuxuu markaa kaga duwan yahay qofka kale gaalkaa isagu masaalixda diintaana wuxuu ilaaliyaa aslaxa hadbata markaa maslaxo badan ee maslaxada ay ku jirto qawaaciddaynu soo marnay waxaa kamid ahaa ee xalay aynu soo qaadanay haddii ay kulmaan shay markaa wax banaynaayo oo mubiixa iyo hadday kulmaan shay markaa wax arrimaayo wax diidaaya waxaa markaa qaalib noqonaya itaal roonaanaya shayga markaas xaadirka ee wax arrimaayo ida jamaca mubiixun waxaadirun qudima alxaadiru cala almubiix markaa dhowr tusaalena kusa ku keenay hal tusaale yaa haya wax tusaale ah eesha y ey aynu tababarnay oo markaa mucallam ahaa ayaa deetay in wax kuusoo qabto bisankana waad uqabatay deedna wixii buu qabtay dabadeedna ay kaloo la joogaad ugu tag waxaa kulmay maanta kala garan maysid ka qabtay labadan shaygan ka qabtay marka waa maxay dee waad waxaad samaynaysaa maanaa waad waxaad kasoo qaadaysa waxan inaanu markaa wax banaan aanu ahayno cuni mayso qaacidadii markaa xalay aynu soo marnay saddex iyo soddonaad waardi kula saabiqin lisababihi laa sharbihi fadri lfuruuqa wantahi wantabi qaacidada ama beydka aynu aynu yaro dul marno ee ardayda qaar ba i weydiiyey wuxuu sheeku uri waalgi ilgey buu kuri waa saddex iyo soddon kula saabiqin wax kas mi markaa wax kastoo ka dheereeya ama ku kastoo ka dheereeya lisababihi sababtiisa laa sharbihi shadra shardigiisa hadduu ka dheereeyo fasaad ha ku xukumin fadri ogow alfuruuqa furuuqda udhaxaysa ogow o wantabi soo jeedno oo baraarug shay markaa haddii waxaa jira waxa la yidhahdo shuruud sixa iyo shuruud lwujuub shardi shaygan ka dhigaya waajib oo la odhanaayo waxaa loo shardiyaa waajibnimadiisa waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo mee waxaa loo shardiyaa sixanimadiisa waxaa iyo waxaa iyo waxaa imika haddaynu tusaale soo qaadano salaada waxaa loo shardiyaa shuruuddeeda markaa shuruudulwujuubka ka mid a inuu qofku qaangaadho inuu caaqil yahay iyo inuu baaliq yahay iyo inuu muslim yahay waxaa le inuu caaqil yahay inuu baaliq yahay waa maxay shuruudulwujuubki shuruudi wujuubka inuu qofkani caqli uu leeyahay baaliqna uu yahay haddii tusaalehaan ilmihii isagoon qaangaadhin uu tukado shuruudulwujuubki waa shardi kamida lawaajibo maaha haddii isagoon qaangaadhin uu tukado salaadiisi way ansaxaysa ee waxa meesha ka maqani waa maxay waa qaangaadhis waa ka maqan shuruudulwujuub laakin waa shuruudusixidi saxadi waa tahaaradii oo kale isagoo bilaa weyse abuu tukada ama iyadoo waktigii salaadu aanu soo gelin buu tukada miyay ansaxaysa waxaa lamida zakadii zakada waxa markaa sababteeda waxaa asbaabteeda kamida keensataa buluugu nisaab inay nisaabkii ay gaadho inuu arigaagu afartan neef uu gaadho afartankii neef adhigii isagoo gaadhin ayaa tiri waxaan rajaynaya inuu adhigaygu ka dambe uu sakagoys noqon doono oo neefkaan sii qadimaya neefkaan ka dambe ma aan bixin lahaa ayaa sii qadimaya sababtii keensanaya sakadu inay waajiso miyaa la hayaa meel lama hayo markaa waa ilqaa neefka aad bixisay waa neefad sadaqa u bixisay zakadii nisaabkii iyadoon gaaneef sii qadintay dee sako taaga ansixi mayso laakiin shuruud wujuubkii iyadoon la gaarin sida sababtii waad haysaa oo xoolihii sakadii waa waa sakagoys oo geeli waa markaa waa laba dhowr iyo labaatan neef ama waa soddon neef ama arigii waxa weeye waa afartan neef deedna laba bilood baa laakiin ka hadhay sanad usoo wareegii usoo wareegayay maxay sanadka usoo wareegayay laba bilood baa ka hadhay markaasaad aragtay qof baahan waad siin ka sii kartaa markaa iyada markaa waa maxay sharulwujuubka kasoo qadintay sharulwujuubka hadaad kasoo qadinto waa markaa waa ansaxaya marka laakiin sababta hadaad kasoo qadinto ansixi maayo qal المؤلف رaحimh الlah taعalى malku wuxuu yihi واlأمr للfور kbاdr الزmن إlا إda dl dليil fاsmعn waxaa sheekh uhi وlأمr amarku لilfور yqtadي الfوra wuxuu keensadaa in loo degdego ee fabاdr الزmن xiliga la tartano bimacnaa xiliga la tartano xiligaa shaygan lagu amray u degdegoo la kaal إlا إda dl dliil inuu dliilna tuso mooyaane inuu al alى taraki yahay fasmacan markaa kaa maqal oo dal macnaa kaasi ma keensanayo fawriye keensan maayo ahlucilmigu waxay isweydiiyeen masale halkan soo arooriya waxaa amarka la yidhaahdaa ma wuxuu keensadaa cala alfawr isla markaaba in la qabto mise wuxuu keensadaa cala taraaki in dub loo dhigo in dub loo dhigo oo hadhow la qabto xilligaa la isamray xilli ka dambeeya in la qabto ma sidaasuu keensanayaa mise wuxuu keensanaya cala alfawriya isla markaaba in lagu dhaqaaqo hadduu yahay markaa amarka hadduu la socdo oo uu weheliyo wax fawriyo keensanaya fawriyu keensanaya tusaale ahaan ilahay rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam ayaa xadiis wuxuu ku yihi idaa ra'aytumuuhu bimacnaa hilaa bisha ramadaan haddaa aragtaan fasuumuu sooma idaa ra'aytumuuhu bmacnaa hilaala ramadaan fasuumuuhu sooma markaa imika bishii ramadaan oo bilaatay haddaynu aragno bishaa bilaatay dee inaynu soonnaa bishii markay bilaatay beri inaynu soonnaa waxay noqonaysaa fawriya marka marka amarka noocaasi muxuu keensanaya cala alfawr fawriya maanaa isla bishii maadaama ay bilaatay maalintaa bisha ramadaan ay kow tahay inaynu soomkeeda bilownaa waa fawriya iyadu marka waayaa daliilku saasu nasku ina tusa ijmaaca muslimiintuna saasuu ku dhacay hadday daliilina tuso cala taraaqi inay tahayna iyaduna waa cala taraaqi shay kama taagni sida nebiga cale ilaahi subxaanahu watacaala qowlka uu leeyahay waman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukar waa bishii ramadaan soomkeedu faciddat min ayaamin ukar maalmo kale ha soomaliya qofkii xanuunsanaayey ama qofkii musaafirka ahaa marka iyada bishii ramadaan haddii qofkii uu musaafir uu yahay ama mariid uu yahay soomkeeda wuxuu noqonaya markaas soonkeeda cala taraaqi amarka la amray inuu soomo qofkii musaafirka iyo muqiimka ahaa waxale musaafirka iyo mariidkii waxay noqonaysaa marka amarka la amray inay labadaasi soomaan soomkooda wuxuu noqonaya cala taraaqi maana kadib maana xilliga ay sugan xilliga aan ahayn ayay marka ay soomayaan waxa hadhay haddii labadaa aanu midna la socon lama socdo amarkii waxayna tusaya fawiye waxayna tusaya lama socdo isla markaaba in la kafo waa ta labaade lama socdo wax in dib loo dhigo ina markaa ina tusaya midna lama socdo waa maxay waa amar mudlaqa waa amar sar ifcalu kada un bali sidaas sameeya xilli laguma qaydin haddii xilli lagu qaydayo xilligii aan la gaadhin dee wuxuu noqonaya cala taraaq haddii xilli lagu qaydo xilligii la joogona dee wuxuu noqonaya cala tawri marka ama sabab lagu qaydo sababkii la helo ama arrin kale markaa arrinkaa marka la arko la yidhaahdo arrinkaa marka la arkay arrinkaa la yimaada oo arrinkii lagu dhex jiro isna fawriyo xilligaana uu noqonayo isla markaaba in lagu dhaqaaqo haddii laakiin labadaaba aanu jirin qawlka raajixi min aqwaali ahli lcilmi waxa uu yahabay culimadu leeyihiin in waa amarkaasi kutusaya cala alfawriya marka isla markaaba in la qabto inuu natusaayo waxay u daliishadeen aimadu markaa axaadiis nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay iyo aayaad qur-aana daahirkooda oo waxaa kamid ah aayaadkay u daliishadeen fastabiqu lkhayraat khayraadka u degdega awaamirtuna waxay noqonayaan waajibaad ama mustaxabaat mustaxabaadka iyo waajibaadkuna khayraadkay kamid yihiin oo fastabiqu lkhayraat fastabiqu daacaat ilahay subxaanahu watacaala daacaadkiisa u degdega daacaadkuna waa mustaxabaadka iyo waajibaadka wakadalika qawluhu tacala wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wajanatin carduha asamaawaatu waalardu ilaahay subxaanahu watacala waxay maqfiro dembi dhaaf ilaahay subxaanahu watacala xaggiisa ka ahaado iyo janno markaa ballaceeda uu leegay cirka iyo cirarka iyo dhulka u degdegaba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeya u dheereey dee markaa dembi dhaaf waxyaalaha dembi dhaaf qofka in loo dembi dhaafo keensadana waa daacaadka ilaahay subxaanahu watacaala ama mustaxabaad ha ahaadaan ama waajibaad ha ahaadaan sidoo kale rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam sulxulxudaybiya markii xudaybiye la joogay ee loo diiday rasuulku inuu cumraysto wuxuu saxaabada amray inay madaxa xiiraan hadigoodana ay qalaan dana saxaabadu arrintaa maray ka yaro gaabiyeen rasuulku uu cadhooday calayhi salaatu wasalaam haddii markaa aanu arrintaasi calalfawiya aanu amarkaasi aanu noqdeen nebigu kama cadhoodan calayhi salaatu wasalaam ee waxay ahayd inay u degdegaan sidoo kale culimadu waxay leeyiin caqli ahaanna caqli ahaan iyo markaa curfi ahaan bini aadamku wuxuu isla bar dhexdiisa isla yaqaana waxa amarka la yidhaahdaa xataa haddii aan lagu qaydin aan lagu qaydin markaa fawriye ama taraaqi haddaan lagu qaydin oo markaa uu yahay markaa mudlaq uu yahay amarka mudlaqi inuu keensanayo cala alfawriya oo waxay dhaha tusaale ahaan in baad ku tiri isqinii maan isoo waraabi isoo waraabi markaas iska sii fadhiya markaasuu isqinii maan maxaad isoo waraabi weyd laakiin haddaan kusoo waraabiyo dee amar alfawriya maaha barnaamij le inaan ku waraabiyo aan doonayo ila alfawriya amarku keensan maaye ninkaas sayid hadduu ninkaasi addoon ahaan lahaa oo sayidkiisu kambiyaa u dirtay u ahaan lahaa oo sayidku canaanta canaantaa sayidkuma ma suurtagal bay ahaan lahayd mise suurtagal may ahaatay maana canaantaa sayidku ma arrin waxay ahaan lahayd cudurdaar haysata mise may hayso mid haysata ma salanin sayidaa ku yihi addoonkiisu isqini ma war kobiyaa isoo dar sayidku waa iska sii fadhiya oo iskadii sheegay sheekadii u macaansay hadhow sayidkii canaantay canaantaa sayidku ma ku saxsay mise kuma saxsana waa ku saxsan wey amarku wuxuu keensanaya cala alfawriy ya saasuu keensanaya markaas saasay noqonaysa walamru amarkii lilfawri fawr ayuu keensanaya in loo degdego fabaadir u degdeg markaa zaman xilliga la tartano xilliga uga dheere bimacnaa camalkan xilligaa markaa lagu amray samee oo markaa camalka markaad u degdegayso waxaad ka dhigantay qof xilligii la tartamaya waktigii oo kale ilaa idaa dalla inuu kutuso mooyaane daliilun daliil ay cala anahu cala taraaqi inuu yahay inuu kutuso mooyaane fasmacan markaa maqalo dee kaa cala taraaqi kutusaya sidiisa u qaado walamru in ruciya fiihi lfaacilu fadaka duu caynin wadaka alfaadilu wain yuraaca alficlu maca qadci nadar can faacilin faduu kifaayatin usir sheekhu halkan raxmat ullaahi tacaala caleyh wuxuu ka gelayaa qaybihii loo qaybin jiray fara waxaa la yidhaha waajibka oo waajibka iyo faradku waa isku mid sida baatilka iyo fasis bay isku mid yihiin culimada markaa axnaafta ayaa kala saaray iyagu waajibka iyo iyo waxa farad oo la yidhahdo markaa faralka ama la yidhahdo alfard faasidka iyo waajib iyo waxa loo yaqaana baatilkuna waa isku mid oo culamaa xanaabila waxay dhahan laba meelood oo keliya ku kala duwayn alfasid walbaatil waa fi baab nikax marka la joogo iyo fi baab alxaj marka la joogo ayaa faasidkana la kala duwaa faasidka iyo baatilka halkaa haddaba wuxuu ka gelayaa wixii faralka la odhan jiray ama waajibka la odhan jiray culimo qaybta markaa sida uu qaybsamo oo wuxuu uqaybsamaa waajibkii ama faradku wuxuu uqaybsamayaa fardulcayn iyo fardulkifaaya saasuu uqaybsamaya labadaa qayb fardulcayn iyo fardulkifaaya oo fardulcaynku waa maxay waa waxa la is-amray oo maamuraadkaasi ay ku saabsan yihiin linnaasi biacyaanihim kullihim dadka oo dhan markaa cayntooda uu ku saabsan yahay oo hadday dad badani sameeyaan iyo hadday dad yari sameeyaan cidna aan ka dhacayn cid walba gaarkiisa looga rabo oo fardulcaynkaasi markaa waa maxay waxaa kamid a tawxiidka ilaahay subxaanahu watacaala baa kamida salaadihii markaa faralka ahaa ama kamsa sala salaadihii shanta ahaa ayaa kamida bishii ramadaan soomkeedii baa kamida waxyaalahaasoo dhan waxay noqonaya fardulcayn marka fardulkifaayuna waa maxay waa shayga ee waxay culimadu ku tacriifiyeen idaa qaama bihi bacdu hadday dad markaa muslimiinta qayb ka mida ay ku kacdo calaa wajhi lmadluub sida loo rabana ay ugu kacaane la doonaayo saqada can ilbaaqiin oo waa shay la iska doonaayo in la sameeyo uun iyadoo aan la eegin cidda samaynaysa ee wuxbaa loo jeedaa ficilkan in la xasiliyo ayada la doonaya wuxuu yihi sheekhu walamru amarku in ruuciyatihi haddii la ilaaliyo la tixgeliyo alfaacilu cidda samaynaysa haddii la tixgeliyo oo la yidhaahdo qof kasta qof qof kasta waa inuu sameeyaa oo laga helaa qof kasta oo mukhallaf waa in laga helaa fadaaka kaaduu caynin waxaa la yidhahda min fardulcayn u saaxiiba ayaa la yidhaahdaa wadaaka alfaadilu kaasaana fadli badan marka fardulcaynka iyo fardulkifaayaha waxaa fadli badan fardulcayn wain yuraaca hadii la ilaaliyo alficlu ficilkun hadii la yidhaahdaha lala yimaado maca qadci nadar iyadoo eegmada laga jaray can faacilin cidda samaynaysa faduu kifaayatin kifaaya mid u saaxiiba inuu yahay ayaa ufira lasoo raray waxaa lasoo raray oo culimadu ay ku tilmaameen ka noocaasa fardulkifaaye in la yidhaahdo ka hore ficilka cid walba laga doonayo inuu sameeyana oo mukalafana waxaa la yidhaha fardulcayn baa la yidhaahda fardulcayn iyo fardulkifaaya marka walamru amarka bimacnaa waajibka in ruuciya fiihi lfaacilu haddii markaa la tixgelinayo faacilka iyo cidda samaynaysa fadaka kaasidu caynin waa mid caynu saaxiiba manaa fardulcayna wadaka alfaadilu kaasaana fadli badan labadood oo waa jiraan culimo tiri fardulcaynka iyo fardulkifaaya fardulkifaayaha fadli badan laakiin sida raajixa fardulcaynka ayaa fadli badan wain yuraaca hadii la laga yaabo in la helo bacd markaa fardulkifaayada xiliyada xiliyo gaara fardulcaynka ka fadli badan in laata waa laga yaabo wain yuraaca hadii la ilaaliyo alficlu ficilka hadii la ilaaliyo laleeya ficilku waa in la xasiliyaa maca qadci nadar iyadoo eegmada laga goynayo can faacilin cidda samaynaysa faduu kifaayatin kifaaye mid u saaxiiba inuu yahay ayaa usira lasoo raray ay ka usira waxa lasoo raray duu kifaayatin inuu markaa fardulkifaaye uu yahay wa markaa faradkii maxaynu qanay fardulcayn iyo fardulkifaaya fardulcaynka waa misaalinay oo waa waxa shayga qof walba gaarkiisa waajib ugu ah inuu la yimaado qof walba laga doonayo sida ilaahay subxaanahu wataala tawxiidkiisa shahaadateyinkii salaadihii shanta ahaa sakadii soomkii xajkii iimaankii marka arkaantii iimaankii lixda ahayd waa shay qof walba gaarkiisa looga rabo inuu la yimaado fardulcayn baa la yidhaahda fardulkifaayuna waa in ficilkaa la xasiliyo iyadoon la eegin cidda xasilida fardulkifaayo maxaa kamid ah adaankii baa kamid a salaada loo adimaayo imka masaajidkana dadka cishaaha ku tukanaya dhammaantood wada adimi maayeen laakiin qof kuli haddii inoo adimo oo una adimo markaa sidii mashruuc ahayd u adimo de saqada can ilbaaqi dadkii kale waa ka dhacay ummadda intii kale uka dhacay waxaa lamida maydka aasitaankiisi mayda kutukashadiisi maydka maydka oo la kanfo maydka oo markaa la maydho waa fardulkifaaya waxaasoo dhan waxaa lamid ah alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waa laga yaaba fi bacd alawqaad inuu tacayuno oo qof cayntiisa uu ku tacayino tusaale ahaan munkarku meeshuu ka dhacaayo qof uraaba jooga oo garanaya waxan inuu munkar yahay waxan inuu munkar yahay qof keliyaba joogo garanaya ama dad badan baa garanaya cidda wax laga dhegaysanaya yeela laga yeelaya waa qof keliya ama sheekhnimo lagu tixgelinayo ama madaxnimo lagu tixgelinayo marka waa laga yaaba fardulkifaayuhu inuu mar fardulcayn uu isu bedelo fardulcayn uu noqdo walamru in ruuciya fiihi lfaacilu fadaka duu caynin wadaka alfaadilu wain yuraaca alficlu maca qadci nadar can faacilin faduu kifaayat ufir ayuu sheekhu raxmat llahi tacaala caleyh waaya waxa jira waxa la yidhaahdo suno kifaaiya iyo suno cayniya sunaha lafdiisa wuxuu qaybsamaa suno cayniyahoo qof walba gaarkiisa looga rabo iyo suno kifaaiya oo sunaha cayniga maxaynu ku misaalinaa waxaynu ku tusaalaynaynaa salaadaha dabadood adgaarta la akriyo sunayaashii rawaatibta ahaa salaatu duxadii salaatuleyshii maxaa kalaynu nidhaahnaa waxyaalaha sunayaasha soo arooray ee markaa in badan oo kamidi waa suno cayniya qof walba gaarkiisa looga rabo iyo suno kifaayiyaho hadday cidi ku qalqacdo dadkii kale ka dhacayo oo inagoo markaa shanoo meel joognaa ayaa nin marsiyabaa inoo yimi meel dheer ka yimi inaynu sooriyeyno ayuu rabaa dee sooriyadaas inaynu sooriyeyna mustaxab bay inagu tahay waajib inaguma aha markaa mid innaga inaga mid ah ayaa kaxeeyo ninkii ikraamay oo sooriyeeyey markaa suno kifaayiya weeyaan intii kale wuu ka dhacaya sunihii oo ninkaasay noqonaysa markaa inuu markaa uda sooriyey walamru bacda nahyi lilxili wafi qawlin lirafci nahyi khud bihi tafi walamru amarku bacda nahyi nahyi dabadii markuu yimaado lilxili ibaaxa ayuu faa'iideeyaa wa fii qawlin qowlna wuxuu odhanayaa lirafci nahyi nahyigunbuu rafcinayo meesha ka saarayaa hud qaado bihi ka tafi waad oofino mana sida saxa ayaad mari doontaaye kaasa aqrabehe kaa qaado culimmadu waxay isweydiiyeen halkan marka culamaa usuul haddii tusaale ahaan amar uu soo arooro bacda nahyi nahyi dabadi hadduu amar soo arooro famaada yufiidu muxuu faa'iideynaya hada alamru amarkaasi marka amarkaasi muxuu inoo faa'iideynaya tusaale ahaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inaga reebay marka salaada jumcaha loo adimo in ganacsi markaa ganacsi lala yimaado ilaahay subxaanahu wataala waa inaga inoo diiday marka xagga aayaadka ka dambeeyana ilaahay wixiina amray in la arsaaqada loo dhaqaaqo oo la baxo arsaaqada la raagsado rabbi wuxuu leeya ya ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumucati fascow ilaa dikri llahi wadaru lbayca ilahay wuxuu maxay ina amray inaynu beyca ka tagno beyca ama marka layna amray inaynu beyca ka tagnana maxaa ka dhalanaya reebitaan beycii inaynu waxiibino laynaga reebaa ka dhalanaysa ka laazimaysa rabbi markuu sidaa layna amray beyci in laga tago oo samayntiisii de bimacnaa ay ka laazimtay markaa in markaa lala yimaado oo wax kala kala eegsado ayaa rabbi aayaadka ka dambeeya waxa uu ku yihi faidaa qudiyat isalaatu haddii salaada la oogo la tukado faintashiruu fi lardi dhulka ilaahay ku intishaara oo wabtaguu min fadli illaahi fadliga alla raagsada arsaaqada alla raagsada saasa ilaahay subxaanahu watacaala markaa iminka amarka laysamray alintishaaru fi lardi dhulka markaa in lagu foofo wabtigaau min fadli illahi ilahay fadligiisana la raagsado fadligii ilaahay in laisu diiday markii hore in la sameeye markaa bayca ahaa oo bacd bacdu mufasiriin waxay ku fasireen wabtaguu min fadli illahi fadliga ilaahay subxaanahu watacaala raadsadada waxay ku fasireen wabtaguu min risqi illahi ilaahay subxaanahu wataala arsaaqadiisa dalba oo baadi doona marka amarkani wuxuu soo arooray markaa arsaaqada doonitaankeeda bayci iyo ganacsigii baa soo gelaya wuxuu amarkani soo arooray bacda nahyi nahyi dabadi laysu diiday bayci haddaba amarkan dambe muxuu faa'ideynaya nahyigii hore ma aha amarkan dambe muxuu faa'ideynaya laba qowl bay ahlucilmigu ku leeyihin ama dhowr qowl qowlashaa waxaa kamid a labadan qowlo sheekhu uu tilmaamay qowl wuxuu odhanayaa alamru bacda nahyi amar hadduu yimaado nahyi dabadi lilxilli xalaalnimuu faa'ideynaya iyo ibaaxo shaygan inuu mubaax yahay inuu xalaal yahay wa fii qawlin qowl kalena wuxuu odhanayaa lirafci nahyi nahyigunbu meesha ka rafcinayaayo arrintu waxay unoqonaysaa siday ahayd qabla nahyi macnuhu caynka intaan la iska reebin xukunku siduu ahaa ayuu unoqonaya saas marka qowlkaasina odhanaya marka saasku odhanaya walamru amarku bacda nahyi nahyi dabadi lilxilli xalaalnima ayuu faa'iideeyey oo amar kaleo nahyi dabadi soo arooray amar kaleo nahyi dabadi soo arooray ilaahay subxaanahu watacaala markuu xagga ka warramaayo u ka warramaya inaan la ugaarsan ayaa rabbi wuxu uhi kayra muxili saydi wa antum xurum idinkoon markaa xalaashanayn ugaarsigii idinkoon xalaashanaynin xilligaas muxrimiinta kiina xajaysaan ama cumraysanaysaan rabbi wuxuu dabeedna tilmaamay marka la xalaaloobo idaa xalaaltu markaa xalaalowdaan fastaaduu iska ugaarsada marka ugaarsigu dhaqaaqa markaa fastaaduuda layna amray iminka inaynu ugaarsanno waa amar amarkaa laysamray markaas in la ugaarsado wuxuu yimi diidmo laysu diiday markaa ugaarsiga dabadi ayuu yimi markaa muxuu ku noqonaya culimada qaar waxay lein had iyo jeer amarku hadduu soo aro bacda nahyi asalkiisii horeu ku noqda hadduu mustaxab ahaana mustaxab buu noqonaya hadduu mubaax ahaana mubaax buu noqonaya hadduu waajib ahaana waajib buu noqonaya culimada qaarna ibaax buu noqonaya qowlka raajixna waa qowlka dambe ee marka wa fii qowli lirafci nahyi khud bihi tafi sheeku uu yihi kaasa markaa sawaabka u dhowo amarkuu nahyiga dabadi wuxuu ku noqdaa ilaa maa kaana ilayh ama ilaa maa kaana int wixii uu ahaa qabla nahyi nahyiga dabadi wuxuu sida uu ahaa ayuu markaa uu ku noqdaa وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل سنة لتفعل سنة لتفعل سنة في الوجهين وتحفظ شرع بدين العين حتى يكون رحمة الله تعالى عليه وحاول يري أو لا يهي وافعل سميع عبادة عبادة سميع مركا إذا تنوعت هذي كلا ددوناته وجوهها وجيد هذي عبادة أي كلا ددوناته بكل ما قد وردت si kastay kusoo weji kastay ku soo aroortay u samee litafcala sunnata si aada sunnadii ugu oogto fi lwajhayni labadeedii weji oo wataxfada sharca sharcigana aad ugu aada ugu xifdido bidi nawcayni markaa noocyadiisii markaa u saaxiibka ahaa si aad markaa ugu xifdido ama labadii nooc u saaxiibkaas aad ugu ilaaliso waa masalo soo aroortay masaladana waxa ay tahay hadday cibaadadii ama shaygii hadduu wejiyo kala duwan kusoo arooray oo waa maxay wejiyadu kusoo aroori karaa iminka aadaanka oo kale wejiyo kala duwan buu kusoo aroora oo wejiyo kala duwan waxaynu ujeednaa wejiyada bimacnaa aan kala fogfogeyn aqimikaankuna waa lamid waxaa lamid ah atixiyaadkii tashahudkii waxaa lamid ah adkaarta la akriyo bacda salawaat salaadaha faralkaa dabood adkaarta la akriya iyana wejiyo kala duwan bay nebiga uga sugnaatay calayhi salaatu wasalaam oo waxaa ka sugnaada rasul saddex iyo soddon jero subxaana allah la yidhaahdo iyo saddexdiiyo soddon jero alxamdulilah la yidhaahdo iyo afar iyo soddon jero allahu akbar la yidhaahdo waxaa kaloo sugnaaday wejigaa laftiisa min saddex iyo soddon jeer ah oo marka boqolaad laga dhigayo laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu mulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir waxaa kaloo nabiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam oo ka sugnaatay in la yidhaahdo markaa koob koob iyo toban jeer subxaana allahi koob koob iyo toban jeera alxamdu lilah oo koob iyo toban jeera allahu akbar oo koob iyo toban jeera iyado waxaa kaloo nabiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam iyadoo shan iyo labaatan shan iyo labaatana afar meeloodba shan iyo labaatana saddexda horeba shan iyo labaatana iyo laa ilaha illa allah lagu daraayo iyadona shan iyo labaatan nabiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam haddaba hadduu sharcigu soo arooro wejiyo kala duwan hadduu shaygu ku soo arooro wejiyadaa kala duwan oo dhan waad u samaynaysaa marka wejiyadaa kala duwan maanaa weji keliya inaad laasimto waxaa ka mudan wejiyadaa kala duwan in loo sameeyo oo faaidada ku jirtaa wa waa maxay litafcala sunata fi lwajhayn siaad sunadii aada ugu samayso wejiyadii ay kusoo aroortay aada ugu camal fasho waxaa kamid ah adkaaru rukuuci waxaa kamid ah adkaaru sujuudi waxaa kamid ah adkaaru istifsaaxi adkaaru istifsaax ayaa xifdisan wejiyo ay leedahay adkaaru istifsaax ducada lagu furfurto salaada hay hayeshe adig a qawlu waa waa nabigu alayhi salaatu wasalaam sitaaca ka soo arooray sida markaa maalan wajahtu wajiya aladi fatara samaawaat walard hay mid kale hay maxamed subxaanaka allahuma bixamdi tabaaraka ismuka watacaala jaduka walaa ilaha ayr hay mid kale allahuma baacid baynii wa bayna khadaayaaya wa mana saas usoo aro kala duwan markaa qofku wajiyadaa kala duwan ba uu ku camal fali karaa muxuu litafcala sunata si aad sunadii u samayso fi lwajhayni labadeeda wejiba oo wataxfada wataxfada sharca sharcigana aada ugu xifdido bidi nawcayni labadiisa noocaba o waxaa laga ya wejika laba wejiba inaanay ahayn dee laba weji saddex wejiyo afar wejiba ay tahy marka sheikhu laba wejin buu sheegay waa calaa sabil amsila tusaale ahaan buu ukeenay laakin waxay waa ka badan kartaa sidaasaana wanaagsan marka wejiyada kala duwan in lagu camal falo waaya kawaran iyadoo lagu tukado kaba iyadoo kabalaan lagu tukado so labada nabiga kamay sugnaan alayhi salaatu wasalaam ya nabiga kamay sugnaan laakin maxaa la eegaya maxaa la eegaya marka kabaha kabahabu inay daahir yihiin ay maxay kale iyo ma yataratabu minha waxaa ka ka dhalanaya de waxaa ka dhalanaya laba arrimood way ka dhalan karaano in markaa maslaxadii ahayd marka kaba in lagu tukado dhib ka weyna ay ka imanayso tusaale masaajidkiiyo markaa dee baaba-a oo kale imika masaajidka masaajida rogaga oo kale haddii kaba aynu ku tukano masaajidka isbedelaya nadaafadiisaa dhimanaysa oo masaajidka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu aha tamuux ciid markaa ciid wuxuu aha markaa tamuux ama niisa ayuu ah kabradu iyaasasaajirgo kabiil lala dul maray waa talabaade haddii iyadana dadka haddii dadkuba ay ku fidnoobayaan oo laga yaabo dadkuba inu masaajidadii ka yaha nin waliba udha gaar baan u tukanaya maadaama kabaa lagu tukanayo iyadana waxaan leenahay maslaxada ka dhalatay kabaha inu ku tukano iyo maslada ka timi waxa wey maslada kasii daaweyn maadaama maslada kasii ay weyn tahay kabaha ku tukan mayno ee waxaan ku tukanay marka kabaha ayaa iska saaray laakin de ku maaha un sunada kamay sugnaanin kama odhanayo caynkama ee marka shay shareecada kamida la dabaqaayo waxa mar walba la eegaya waxa ka dhalanayo xataa gaalada imika asnaamteedii waxay caabudeen in la caaya waa mashruuc oo laga hadla oo la sheega wax baatila inay tahay haddana rabbi wuxu uhi walaa tasubu ladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu llaha cadwan bigayri cilmi mana gaalada dhagxantii waxay caabudaysa ha caayina ilahay iyaguna ay caayaan markaas ilahay aas lagaadiye marka gaalada waxay caabudaysaan la caayaynin si iyaguna ilaahay subxaanahu watacaala aanay u caayin marka waana markay de islaamku bacsiga uu yahay ee cidina markaa gaaladii ayada iyo aflagaadada ay markaa ilahay ama nabiga ay caayeen calayhi salaatu wasalaam cidina marka aanay ka difaaci karayn ولزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول راشدين الخلفاء ولزم وحد لازمتا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وتدي النبي اللازم نبي المصطفى لدورتي وخذ وحنات قادتا بقول الراشدين في راشدين تا خلفاء الراشدين في قول كود قادو ومكا راشدين تا الخلفاء نبي قدم به عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ودقي نبي لازم شيخه رحمة الله تعالى عليه ولزم واحد لازم تا طريقة النبي المصطفى نبي الله دورتي كتير لازم وخذوا حنات غلاتها بقول بقول الراشدين الخلفاء تقول الخلفاء الراشدين تينا قول كوري قاضي halkan waxaa markaa muddo dhowr masale inaynu tubino masalada koowaad waxay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam kudayashadiisa axaadiis fara badan baa kusoo aroortay waxaa ka mid ah axaadiiska uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalam xadiidkii cirbaad binu saariya رسولك عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كان مركز سلاة دوشي ساينو ايضا وحلقا يابا inaynu idhaahno markaa un la yidhaahdo hala laazimo sunadii nebiga nebigu wuxuu ina amray calaykum bisunnatii sunadayda ku dhega markaa sunadaasi waxay noqonaysaa rasuulku ina amray inaynu ku dhegno gudaheedu aad buu ballaadhan yahay waa sunno xagga cibaadaadka way gelaysa xagga mucaamalaadkana way gelaysa oo waa maxay dariiqayga laasima markay cibaadaad noqoto sunadayda laasima salaadii oo sidaan utukan jiray bimacnaa utukada oo soomkii oo xajkii oo zakadii oo umuurihii cibaadada oo dhan in nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu ilaahay subxaanahu wataala u caabudi jiray in loo caabudo oo bidaca iyo waxyaalaha shareecada khilaafsan la iska ilaaliyo laga fogaado aduu wuxuu nebigu ku amray ee uu la yimi la kaalay saasaa dariiqii jannada aad ku haysaay saasaa ilaahay subxaanahu wataala id khaalisa ula timaado rasuulkana waddadiisii aada waafaqdo ilaahay subxaanahu wataala sida jannaadkaga helay ariga kale wuxuu yahay xaggii mucaamalaadka iyo dhaqankii rasuulka akhlaaqdiisu sula yahay dulqaadkii nebigu siduu ahaa calayhi salaatu wasalaam rasuulku siduu sabirkiisu siduu ahaa umurii mucaamalaadka ee qofku dadka uu kula dhaqmaayeyna waanu iyadana sunadii nebiga laasime calayhi salaatu wasalaam وعلامة بن القيم رحمة الله تعالى عليه أيا وحي إلى هذا مركو شرح أيام لا بدنا كدوس كم حديث كالنبي يا رسول عليه الصلاة والسلام اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن حديث مركو شرح أيام أيا وحي إلى هذا حديث نوصل لبا أخمود الشيغي لبدا أخمود مد أكو ونكسنا يحلولك إلهي عبد الله من أكو أنا يحلولك عبد الله midda hore waxa ku fiicnaanaya xiriirka ilaahay aada la leedahay alla ka cabsiga itaqi llaha xayumaa kunta waafici sayiaat alxasanaha tamxuha midda labaadna waa maxay xiriirka bini aadamka la leedahayo wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan wakhaaliq innaasa dadka waxaad kula dhaqantaa maxay bikhuluqin xasan dabeecad fiican oo wanaagsan markaasuu wuxu uhi marka nabigeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sifaysnaa laba sifo labadaas sifo oo mid ay wanaagsay xidhiirku ilaahay lalahaa subxaanahu watacaala mid ay wanaagsay xidhiirku khalqiga lalahaa oo mida xidhiirku ilaahay lalahaa waa laka cabsiga waaya rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ka inoogu cabsida badan leh ee inoogu baqashada badan leh ana ilaahay subxaanahu watacaala ka baqo oo rasuulku uhi wallahi inii la asqaakum waakhshaakum lilah waxaan anigu ka idinku cabsida badan ilaahay subxaanahu watacaala midda labaadna waxay ahayd bule dhaqanka wanaagsan oo ilahay wuxu wainaka lacalaa khuluqin caiim wainaka lacalaa khuluqin caiim aya ilahay maana ku sufaysay maxay dhahay dhaqan iyo dabeecad wanaagsan waxaa sheeguli wakud waxaad qaadataa biqawli biqawli raashidiin alkhulafa khulafaa raashidiintii raashidiinta iyagana qawlkooda qaada buu markaa sheekhu raxmat ullaahi tacaala caleyh inabigaana inaamri dariiqii markaa khulafaa raashidiinta in la maro oo rasuulku markuu hi calaykum bisunati wuxuu sunadiisa ku cadfay wa sunati khulafaa'i araashidiin almahdiyiin sidoo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam khulafaa raashidiinta laba kamida isagoo gaar u xusaaya ayaa rasuulku yihi iqtaduu biladayni min bacdi abi bakr wa cumar ku dayda labada iga dambeeya abubakr iyo cumar ku dayda buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam in yutiicuu hadday adeecaan ababakrin wa cumar hadday abubakr iyo cumar ay hale adeecaan way hanuunayaan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka xadiidka hore sanadkiisa aimada qaar baa wax ka sheega lakin xadiidkan dambe in yudiicu ababakr wa cumar yushhidu waxaa ku jira markaa saxiix muslimka ayuu ku jira min xadiid abi qataadata radi allahu tacaala canhu qowl صaxaabiyi xujat calى اlaصx ma lam yukhaalif milahu fama rajax waxaa sheekh halkana uu ka gelaya masle ah horta qowlka صaxaabigu ma xuja mise xujo maaha waa masle culamadu marka ay isku khilaafaan aqwaal badan ay ku leeyihin wuxuu sheekhu uhi qowl صaxaabiyi صaxaabiga qowlkiisu xujatun xujo weeyaan cala alasax sida markaa saxnimada badan leh ee rajaxan markaa man cala alasax haddii had iyo jeer lagu dhahay cala alarjax iyo macnaheedu waa qowl kalaa jira oo sidaas ka duwan marka ma lam yukhaalif inta aanu saxaabigu khilaafin milahu isagoo kale inta aanu khilaafin be fain khaalafa hadduu khilaafana famaa rajax fakud qaada maa rajax labada qowlka rajaxan markaana qaado halkan masalada qowlka saxaabigu ma xuja mise xujo maaha aimada qaar waxay dhaheen qowlka saxaabigu waa xujo markaa marka waxay ku xidheen markaa shuruud waxaanay sheegeen markaa wejiyo iyo markaa arrimo keensaday qowlka saxaabiguna xujo uu noqdo waale ariga koowaad wuxuu yahay salaamatu caqiidatihim caqiidadooda saxiix ahayd oo saxaabada rasuulka may gelin marka xilligoodii caqaa'idkan baatilkii adduunka markaa iska soo buuxsamay iyo firaqu baallahan adduunka ka dabkii xilligii nebiga may jirin marka iyo xilligii saxaabada soon mana xilligii dabayeeqada saxaabadii markaa dabayeeq saxaabada dabayeeqadoodii ayaa waaa mar waxaan ujeeda man cahdigii taabiciinta dad aan saxaabo ahayn oo laakin taabiciina ayaa waxaa bacdulfiraq baa bilaabmay xilligaas sida markaa daaifada khawaarijta la yidhaahdo iyo daaifada la yidhaahdo markaa ashiica oo iyaga laftooda markaa labadaa daaifee bilaabmayba wax saxaabada nebigi kamay kumay jirin marka waxaa firac markaa dadkii taabiciinta ahaa ee saxaabada dabadood yimi ayay ahayd markaa saxaabada rasuulka cumuuman waxay markaa watafsiilan caqiidadooda waxay caqiida markaa badbaadi ayay arrinka labaad wuxuu ahaa ayay culimadu leyna ka dhigaysa qowlka saxaabiga xujo annahum aclamu bixaali nabiyi sala allahu alay wasalam wa maqaali waxay ahaayeen kuwa ugu aqoonta badan ee ugu cilmi badan xaaladii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo hadaladiisii ayay u ogaal badnaayeen waxaa kale ay ahaayeen kuwa ugu dhow saxa dadka kuwa ugu dhow bayeen xagga fahamka la fahmo ilaahay subxaanahu watacaala hadalkiisii hadalka rasuulka marka umuuraha marka laysu geegeeyo waxa ay noqonaysaa bile qowlka saxaabigu xujo ayuu noqonayaa marka shuruudan laga helo oo shardiga koowaad waa maxay waa inaanu khilaafin nas hadalka saxaabigu waxa laga saxaabi inu arrin fadwoodo oo arrintaasi xadiis aanu maqal ay ka hor timaado xadiis aanu maqal ay ka hor timaado oo cabdi cumar bin khadaab radi allahu tacaala canhu arrintaasi ay ka dhacdo iyo saxaabo fara badan oo kale axaadiis aanay maqal oo aan soo gaarin oo saxaabo kale ay wariyeen inay si khilaafsan ay xukumaan oo waxaa xadiidkii markaa faadima bintu qays radia allahu tacaala canha masalada ah markaa gabadha baainadii albaaina macanaa gabadha la furay ee dalaaqii saddexda ahaa loo dhameeyey nafaqa ma leedahay mise ma laha nafaqa iyo sugne macanaa guri ay ku jirto iyo biil ma leedahay mise ma laha cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhu wuxuu markaa uu fadwooday wuxuu fadwooday mana sugna cafwan sugno ma leeda mise ma laha iyo nafaqada lafteedaba labadaa ma leeda mise ma laha cumar bin khadaab wuxuu fadwooday inay sugno iyo nafaqaba ay leedahay markaasaa faadima bintu qays baa nabiga usan waxay ku tiri yaar waxay tiri cumar bay usan waxay tiri cumarow anay igu dhacdo anaa saddexdiiba lay furay cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa rasuulku nafaqana imuu xukumin sugnana imuu xukumin marka anaa meelaan sii jooga nabigu ima xukumin calayhi salaatu wasalaam sidoo kale nafaqana ima xukumin masalada nafaqada waynu hubsan doonaa laakiin markaa waxaan hubaawo masalada markaa sugnaha sugna nabigu calayhi salaatu wasalaam way xukumin ma xukumin cumar bin khadaab radi allahu tacaala canhu waa ku diiday markaa faadima bintu qays sida raajixna waa qowlka saabaan bintu qays oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis saxiixo fara badan ayay kaga sugnaatay marka inaanu saabaan bintu qays oo saddex diba la furay inaanu rasuulku wax sugnaa aanu u yeelin bimacnaa wax sugnaa bimacnaa wax sugnaa guri ay sii deganaato inaan nebigu u yeelin calayhi salaatu wasalaam de masaa'il fara badan markaa qowlka saxaabigu hadduu nas khilaafo xadiis uu khilaafo xadiis nebi dee markaa rusujo ma aha marka labaadna inaanu khilaafin saxaabi kale qowlkiisa labada arimood marka la hela bay culimadu yidhaahdeen qowlka saxaabiga wuxuu noqonaya xujo oo maxay u ekaanaysaa ijmaacu saxaabi bay u ekaanaya oo haddaynu hel qowl saxaabi si fadwooday oo siduu fadwooday ayna ahayn qowl saxaabi nasku khilaafay ma hayno mana hayno saxaabi kale qowlkiisa uu khilaafayna ma hayno waxay u markaa masaladu ijmaac sukuutiya marka qowlka saxaabiga xilligaa markuu suurada leeyahy waa xujo marka qwl صaxaabiyi xujaة calى اaصx ma lam yukhaalif milahu fama rajac qowl صaxaabiyi صaxaabiga qowlkiisa xujaة waa xujo calى اaصx sida markaa saxnimada badan ma lam yukhaalif inta aanu khilaafin milahu صaxaabi kalo isagoo kala ah inta aanu khilaafin fama rajacta kud qaado xilliga ma rajaxa labada صaxaabi hadday iskhilaafaan dee qowlkooda markaa ka raajixa qaado markaa wada nusuusta loo bandhigaya nusuusta rajaxaysa haddii saxaabiga la yihi qowlashooda ka raajixa qaata aimadiina maxaydin umaray imaamu shaafici iyo imaam axmed bin xambal ama imaamu abu xaniifa ama imaamu malik hadday iska hor yimaadaan oo aqwaashooda iskhilaafto oo imaamu shaaficina uu si yidhaahdo imaam kalena uu si yidhaahdo waxaa la qaadanaya rajax bimaanaa wixii rajaxan ee u dhow ama xadiid waafaqa ama aayad waafaqa ama ijmaaca waafaqa ayaa la qaadanaya oo lama odhanaayo wallahi sheekayga ayaa u ogaal badan masaladaa meesha uu ka keenay saa la odhan maayo وxujaة تklifi kudha arbca qur'aanuna وqur'aanuna وsunaة muhabata وxujaة تklifi تkliifka markaa xujadiisu xujada mana waxa la xujaysto ee qofka wax ku waajibiya ama wax xarima ama wax manduub ka dhiga ama wax makruh ka dhiga kudhaa uqaado arbacatan afar arimood uqaado maanaa waxa la xujaysta la daliishadaa ee markaa la yidhaahdo markaa waxyaalaha la daliishada cinda ahli الsuna waljamaca la daliishada waa afar shay marka qur'aanuna awaluhaa ka koowaad qur'aanuna waa qur'aanka wahaani ka labaad ka labaadna sunatun sunno weeyaan muhabatas ansaxdayoo saxiixa markaasu nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam min bacdihaa waxaa ka dambeeya sunada ijmaacu hadi lumma ummaddan ijmaaceedana ugeey waraabicu ka afaadna alqiyaasu qiyaaska weeyaan ee fafhamana sidaa fahm marka sidaas fahm waxyaala la daliishado ee usuul istidlaalka ah aynu odhan karno markaynu shay ka warramayno xukun aynu sheegayno shaygaasi waa xaaraan aynu odhanayno ama waa waajib aynu odhanayno ama waa makruuh aynu odhanayno ama waa manduub aynu odhanayno waa sunne waynaynu afarta arrimood daliil uga hayno aayad xadiid nebi calayhi salaatu wasalaam ijmaaca ummadda muslimiinta ay ku ijmaaceen iyo qiyaas saxiixa marka qiyaas saxiixa in la hayo وxujaة تkliifi تkliifka xujadiisa waxa loo xujaysto تkliifku kudhaa uqaado arbacatan afar uqaado qur'aanuna qur'aanka qaado marka qur'aankeena kariimka ah oo qur'aanka keena kariimka ah dee waxyaalo badanna ilaahay subxaanahu wataala dhexdiisa waa inagaga xarimay waxyaalo fara badanna ilaahay subxaanahu wataala waa inagu waajibiyey waxyaalo badanoo qur'aanku inoo sheegay oo qur'aanka waxaa kusugan markaa sunno ah waxiyo waxyaalo badan oo waay markaa makruhaada oo markaa la markaa makru karahatu tanziiha sidoo kale axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam oda haddii qur-aanka la baro waxyaalaha muxaramaadka rabbi inaga xarimay maxaa ugu horeeya alishraak billah wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shaya awaamirta rabbi inamre maxaa ugu horeeya ilahay tawxiidkiisa ilahay inaga xarimay maxaa ugu horeeya waxaa ugu horeeya shirkiga ayaa ugu weyn uguna horeeya waxyaalaha ilahay ina amray waxaa kamid a salawaatkii shanta ahaa waxaa kamida zekadii waxaa kamida soomkii waxaa kamida xajkii waa awaamir waxaaso dhan qur-aanka kusoo aroortay waa waajibaad qur-aanka kusoo arooray waxyaalaha rabbi inaga xarimay shirkigii nafta in la dilo markaa qofkii macsuumkaa in la dilo in la daymo zinadii la zin zinadii lagu dhaco in lala yimaado masalan beentii in lala yimaadona mimyanimadii in lala yimaado xantii waxaasoo dhamna waa muxaramaad qur-aanku inaga xarimo inoo diiday waxyaalaha sunadu ay noo diidayna waa fara badan yihin sunadii marka nabiga ka ansaxday calayhi salaatu wasalaam oo haddaan ansaxin xadiidku uu daciif yahay dee xadiid daciif markaa xukun dhidibada uma aaso oo xukun markaa lagama qaato xadiidku hadduu daciifka nabiga aanu ka ansixin calayhi salaatu wasalaam min bacdihaa sunadaa dabadeed ijmaacu hadi lumma ummaddan ijmaaceedana qaado oo hadday ummadda islaamku shay ay ku ijmaacaan ijmaacuna inta badan wuxuu cuskanaya kitaab iyo suna ayuu markaa dhabarka u ku hayaya haddii shayga ay ku ijmaacaan wamasa ay ku ijmaacdo waa xuja marka waxaana u dalila ijmaaca ummaddu marka inuu xujo yahay aayaad iyo axaadiista culimmadu waa u daliishadaan oo waxaa kamid ah aayaadkay u daliishadaan qawluhu tacaala waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabi wayatabi gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannam waman yushaaqiq arasuul qofka rasuulka khilaafa min badi ma tabayana lahu huda wayatabi ayra sabiili muminiin marana wadadii maxay muminiinta ay mareen mid aan ahayn marka qofka ijmaaca khilaafa oo ijmac muslimiinta shay ku ijmaacay wuxuu noqonaya wayatabi ayra sabiili muminiin wadadii muminiinta mid aan ahayn marama kadalik culimadu waxay u daliishadeen qawluhu tacaala fain tanazactum fi shayin faruduuhu ila llahi warasul kadalika qawluhu taala fawama اkhtalaftum fihi min shayin faxukmuhu ila llah labada aayadood yaa kasoo saaray wejh istidlaal فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كذلك قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله طبعا آيات لدري شو إجماع إنه مركا حجية هاي هي كمتها مركا يقول الصار هاي هاي هاي الشيء مفهوم المخالفات كده أوران هاي حتى إذا اختلافين waxa weeye waa waa sida arrinku yahay haddaan la iskhilaafin ummadda islaamku aanay shaygan isku khilaafin oo meel ay wada maraan de waa sidaa ay yidhaha imika salaadaha shanta ah in shan salaadood salaadood shan ay yihiin dee ummadda islaamku kuma khilaafsan salawaadka shanta inay shan ay yihiin shan salaadood la tukanaayo duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaa iyo subaxle ama fajrile lakuma khilaafsina marka min bacdiha ijmaacu hadi lumma ummadda marka ijmaaceeda oo hadda in yar laakin meel marto qowl jumhuur oo kale iminka xujo maaha waa laga yaaba in la yidhahdo sida aalibka ama inta badan haddii masale la isku khilaafo xaqu wuxuu la jiraa qowl jamhuur ayaa sawaaba in la yidhah waa suurtagal lakin jamaahiirta qowlkooda xujo maaha waraabicu ka afraad maca alqiyaasu qiyaas weeyaan qiyaas oo qiyaaska maxaa la yidhaahdaa ilxaaqu arcin biaslin ilxaaqu arcin faracoo la haleeshiiyo biaslin asal la haleeshiiyo licilatin jaamicatin baynahuma cilo ka dhaxaysa daraaddeed loo haleeshiiyo qiyaasta ay xaalaya marka mana waa inaynu asal helno waa inaynu faracna helno waa in xukunna la helo waa in cilana la helo cilo markaa la ka dhex labadaa ka dhexay oo iminka tusaale ahaan haddaynu keenno rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in biyaha fadhiya lagu kaadsho laa yabulana axadukum fi lmaai daa'im aladi laa yajri midkiin yaanu ku kaadshin biyaha markaa fadhiya yaanu ku kaadshin buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam kaadi mu odhan yaanu ku saxarooni markaasaa mid baa saxaro la dul fadhiistay markaasaa tiri warkada markaasuu yihi ma daliil inaanay banaanayn ha yeeshee waa qiyaas weliba qiyaas min baab alawlaa marka saxaradu kami way markaa ka nijaasa xuntay dee kaadida soo maaha waa ka ulaysanta cilada waa maxay dee nijaasada ayay wadaageen sheegan kaadida waxaa loogu digay biyaha nijaasadeeda saxaradina waa nijaas marka cilada maanta ka dhexaysa waa maxay waa nijaasada ama waa qurminta ay qurminayaan biyahan marka ya wa ilaahiyba subxaanahu watacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi labada waalid markuu ka waramaayey in tamasalkooda ayaa ilaahay subxaanahu watala wuxui walaa taqul lahuma ufin walaa tanharhuma walaa taqul lahuma ufin uf ha ku odhan labadii waalid maana eri markaa si wiswisku dusaayo iyo kakashaaf labadii waalid ha ku odhan markaasuu qofkii budu soo qaatay labada waalid waa garaacay waa ulaynaya iyuu markaa jiraa nas diidaya labada waalid la garaaca mana caql waalideynka ayay soo gelayaan oo cuquuqda ayay soo gelayaan darbigani lakin haddaanu adilada kale caaqa sheegaysa aanay jiri lahayn oo ay jiri lahayd un tusaaleaan adiladaa sheegaysa ufyaan lagu odhanin ma laga qaadanaya marka inaanu darbigu banaanayn garaaca labada waalid aan la garaac laga qaadanaya walaa taqul lahum afin hawa laga qaadanaya min baab alawla nin daahiri ahaa ayay ka sheegaan haddaanay adilo kale jiri lahayn oo ay soo aroori lahayd walaa taqul lahumaa ufin darbul waalideynka waa banayn lahay ayaa nin laga soo sheegay markaa daahiriya oo wuxu i de ufba aniga lay diiday layma diidin maxay darbiga iyo garaac iyo karbaashka layma diidin marka marka waa daahiriyatu juxa ay odhan jireen marka juxa daahiriyadiisii oo kale haddaba afartaa arrimood ayaa wax la xujaystaa xujadu waa taa waana usuusha marka ahlusunna waljamaca ay deliishadaan waa afartaas waxaa jira qolooyin ka baxsan oo iyagu waxyaalo kala deliishada qaar manaamaadka deliishada riyada waxa lagu riyado sida quburiinta suufiyada oo kale oo laga yaaba caamadhan in wax lagaga ururiyo waxay xalay wadaadkiiba riyooday oo shiikhay walba halkaa mar ayuu ku riyooday oo dabeedna hadda hadduu ku riyooday maxaa inaga galay uu ku riyooday xoolaha la keeno oo xoolaha la falo isar ha la sameyo manaamaadka waxa la yidhahda ama waxa la yidhahda markaa waxyaalo fara badan oo aan daliil saxa ahayn oo la daliishado ayaa jira marka caynkaasay noqonaysa waa inuu qofkii uu markaa iska ilaaliyo waxyaalaha aan banaa waxyaalaha afartaasi aanay banayn ama cibaadadaasi afartaa markaa ahi meelna aan ku sugnayn bal iminka xadarada in la xadareeyo maxaa u daliila nin daliil uhayna binaaul qubuur ka warraba xabaala in la dhiso taa nin baa inaga dhintay sheeka oo dadka markaa ufiicna oo la jeclaa qabrigiisa in la dhiso shareecada maxaynu ku haynaa ma wax diidayaynu ku haynaa sa wax markaa ogolaanayaynu ku haynaa wax diidayaynu ku haynaa lakin dadkeena waa arkaysan inta qabriya dhisan inta qabriya dhisan ee la weyneeyey ee la dawaafo marka waa maay waxaasoo dhan wax xujo ah looma hayo bale waxa loo hayaa xujo sidaa ay ku sugan yihiin khilaafsan oo waxa ay samaynayn xarimaysa ayaynu hayna axaadiisii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ka digaysa maxay in xabaalihii la dhiso min bacdiha ijmaacu hadi uma waraabicu lqiyaasa fahamanahu markaa faham buu ku yidhi o qiyaaska wax walba dee ha odhanin waa qiyaas o qiyaas aan jirin ha markaa ha qaadan qiyaaska waa in afarta arrimood laga hela aynu sheegnay in asal la helo oo farca la helo xukunna la helo cilla jaamicaana la helo dhexdooda marka tusaale ninka hilibka geel waysada ma jabiya ya waysada wuu jabiya hadduu qof idhahdo ka waran hilibka farduhu wuu jabiyaa waysada oo idhahda maxaad maxaad daliil haysaa weli waxaan uga qiyaaskaas hilibka geel maadaama waysada jabinaayo kana waa jabinaya de cilladii baan cilladii jaamicada ahayd baan jir marka cilla ayaynaan hayn cilladana ama mansuusay noqota ama mustanbada labadii midna ma jirta marka واحكم لكل عامل بنيته وسد على المحتال باب حيلته واحكم حكم بوكيري لكل عامل قد تستعمل القبطة بنيته نيدي سو حكم كل نيسان واسد كان على المحتال منك مركا حيلة ضيساء باب حيلته الباب حيلة كاولو باب الحيل حوفر حاران فوضعه فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات فإنما الأعمال acmaashu waxay ahaatay o binniyaati niyada ayay markaa acmaashu ahaatay oo acmaashu waxay ku guntataa ee ku xidhantaa niyada ayay ku xidhantaa kama ataa sida ku soo aroortay fii khabari iqaati iqaadu warka ay wariyeen ee xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa inama alacmaalu binniyati ahaa wainama likulli marin maa nawa xadiiska cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhu halkan wuxuu kaga warramayaa niyadda iyo raadka ay ku leedahay camalka waxaa laga yaaba laba nin oo shaqo isku mida qabtay in haddana uu kala duwaanaado xukunkooda oo tusaale ahaan laba nin baa labaduba midna suuligan uu galay midna kan uu galay way soo maydheen nin wuxuu ka soo maydhay janaabu ka soo maydhay midna wuxuu ka soo maydhay kuley baa jirayo wuu isa soo qaboojiyey ninkana markaa waxaynu odhanya kani waxaanu sameeyey waa cibaado kana waxaanu sameeyey cibaado maaha nina caynkaas ahay kani wuxuu sameeyey cibaado kana wuxuu sameeyey cibaado maaha horta sidaas ma keda cibaada ka janaabada ka maydhanaayo iyo cibaada hadda mid waa isku wada mid sibay u wada maydheen waxaa laga yaabaa inta litiray biyay isticmaaleen inuu kan kale kuleylka ka maydhanayo uu badsadayba ayaa suurtagal haddana kaana waxaynu odhan maxaa kala duway meesha kala duway labadan camalo la maydhashadan maxaa kala duway niyada marka wuxu uhi waxkum xukun likulli caamilin qof kastoo camal qabanaya biniyati niyadiisa uxukun anin iskiina imika masaajidkeena dhexdiisa ka kacay markaasaa laba nin buu nina halkaas shan boqol kala soo kacay nina halkaasu shan boqol kala soo kacay nin wuxuu gala jeedaa shantan boqol miskiinkan markaa sadaqa u sii si maalinta qiyaame ilahay agtiisa xasanaad aad ugu hesho nina wuxuu ujeedaa si laguu arko oo laguu ammaanay ayuu ujeeda camalkay qabteen waa isku mid kani shan boqol buu bixiye kana shan boqol waxa weeye cidday siiyeenna waa qof keliya qof kule shantii boqol ay wada siiyeen laakiin midna waa maajuur midna maajuur maaha midna ashar buu helay midna ashar heli maya haddana maazuur noqonba maxaa kala duway meesha kala duway waa maxay maxaa kala duway niyada marka waxkum uxukun likulli caamilin qofka soo shaqo qabanaya waxaad u xukuntaa biniyati niyadiisa uxukun niyadiisa uxukun oo niyadiisa waxay keensanaysa waxaad tidhahda hadduu sidaa ujeedayna dee xasanaad waa leeyahy hadduu sidaa ujeeda xasanaad mala hadduu sidaa ujeeday waa ansaxaysa uu niyeeyey haddaanu niyeyna ansixi mayso tusaale ahaan nin julub ahaa ayaa berkad ku dhacay berkad ayuu ku siibtay intuu isri caagadar ka soo darso gunta ayuu berkadii biyihii soo taabto biyihiisi jurtii waa wada gaadhay biyihii uu ku dhacay ismanu ogeyn inuu junub yahay markuu soo baxay ayuu xasuustay inuu junub ahaa markaasuu yii waan xanuun niyooday si aan soo dhaafay barkadii aan ku dhacay aye ma ansaxaysa janaabadaas inuu ka maydhay ansixi maysa maxaa meesha ka maqnaa niyadii laakiin hadduu niyoyn lahaa markuu ku dhex jiray waa ansixi hadduu roob mahiigaani ku daana waa lamid miasha roog mahiibana mahiigana meel bana ku qabsaday isagoo markaas soo carraabaya junubna waa ahaa wuxuu soo ordaba gurigii buu ka soo galay isagoo roobka meel walba uu ka da-ay oo jirkiisi biyo ay wada taabteen waa rooba ka cararma markii hore islahaayeen haddaa jiro marmar isma odhan wadigii janaabaysnaaye maruu gurigii soo galay awr war waan janaabaysnaa laakiin waan ilowsana intaas soo cararayo waan u niyeysay marka ma ansaxay marka oo qofkii way meedhashadaasi kama ansaxay waxkum waxaad uxukuntaa likulli caamilin caamil kasta waxaad uxukuntaa markaa biniyati niyadiisa markaa kula dhaqan wasudkana awood alalmuxtaali ninka xeeladaystaa baaba xiilati marka albaabka xeeladaysigiisa ka awd oo ka xidho ha u ogolaan oo waxaa jira had iyo jeer acmaal ay kala dudo niyadu tusaale ahaan nin baa gabadh furay saddexdii dalqadood wuu furay uu soo ceshaday uu haddana furay uu soo ceshaday uu haddana furay gabadha maxaynu odhana waa baainat kubra sow ma na waa baaina gabadha way kala fogaadeen ninkaa goormay u banaanaanaysaa markay nin kale uu soo guursado gabadha caruur bay uhaysaa sideed caruura ayay uhaysaa caruurtiiba habeenkuu dul tagaba dhaylo nafta kaga jar kani waa xanuunsanaya kani waa buka kani waa ooyaya kani hooyadii buu weydiinaya markaugu meel kalena markaa sheekh walbana waa u tegayo maxaan yeelaa buu yihi qiil loo waa dadna w mid ay ilmaadaryihin bui war waxoogaa haga dhaxwaan ku siiye iyo gabadhii guurso oo usbuuc qabo dabeedna iisoo fasax haye bal xeeladaa ka waran ya waxkum likulli caamilin biniyati wasood ka aw oo ka dabool cala lmuxtaali ninka xeeladaysta ah baaba xiilati hadduu xataa toddobaad qabuu soo guursado ama ma ansaxayso waayo nikaaxa loo jeeda ee laleeyahy nikaaxaa dabadiibaa guurku u ansaxaya waa nikaax labada qof markay isguursanayaan ay uga jeedaan daymuuba inuu nikaaxani daa'imu jiro ay uga jeedaan marka hadduu laakin tahay marka arrinku wuxun kaysu mustacaa orgi lasoo kiraysa hadduu arrinkiisu noqdo ma ansaxayso marka laakiin hadduu mid iska guursado gabadhii marka carruurta badan markaa lagu furay idintuu iska guursado isagoo kii waxba aanu diran deedna isagii hadhow ay iskhilaafaan o isagii kii ay dambe guursa ay isku dhacaan dee kii dambe waa guursan karaa marka oo waa maxay dee xeelad isagu muu samayn marka xeelad waxkum waxaad uxukuntaa likulli caamilin qof kastoo caamila biniyati niyadiisa u xukun wasudkana daboolo kaawd cala lmuxtaali ninka xeeladaysta baaba xiilati baabkii xeelada ka awdo de waxaa lamida masaladii ciinada loodhan jira bayculciinihi ayaa lamida oo bayculciinuhu waa ribo fainama alacmaalu acmaashu biniyaati niyooyinku bay markaa ku guntamaan kamaa ataa sida ku soo aroortay fii khabari siqaasi warka ay markaa siqaadu ay wariyeen sida ku soo aroortay qof baa su-aal soo qoray oo wuxuu yihi ma alfarqu bayna aljumhuuri walijmac muxuu muxuu yahay farqiga udhaxeeya jumhuur jamaahiirtaa sidaas tidhi iyo ijmaaca baa ku dhaca ijmaaca waxaa la yidhaahdaa markay dadka culimada islaamku ay shaygan ku ijmaacaan ee cid aana khilaafsana iminka salaaduhu inay salaada salaadaha shantii inay fardulcayn ay yihiin waa ijmaac dadka muslimiinta ay ku ijmaaceen qowlna waxaa la odhanaya waa qowl jumhuuro culimada badankeedaa sidan yidhi ee qaybo khilaafsan baa jira imaka in markaa in jumcaha la maydho guslu yawm ljumca jamaahiir lculamaa waxay ku tageen mustaxab inay tahay qayb culimada ka midana waxay ku tagtay waajib inay tahay marka maanaa jumhuur marka le waa sida loo badan yahay ijmaacna waa dadka culimadii o dhan wabilahi tawfiq allahu aclam